بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawu uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo labiyo toddobaatanaad ee suuratu lbaqara ilaahay waxau ihi subxaanah laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa wamaa tunfiquu min khayri falianfusikum wamaa tunfiquuna ila btigaaa wajhi اllah wma tunfiquu min khayri yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun ilaahay waxau ihi subxaanah laysa ma ahaanin calayka adiga korkaaga nebi allow ma ahaanin hudaahum hanuunkoodu kuma saara walaakina allaha ha yeeshee allah yahdii isagaa hanuuniya man yashaau cidda u doono inuu hanuuniyo wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin xoolo ah khayrka maalkii baa looga jeedaa waatiina soo martay in taraka khayran ilwasiya marka khayrku dee khayr dunyawina waa noqdaa khayr diiniyana waa noqdaa marka maalku dee waa khayr adduunyo sidaasaa loogu idlaaqaa khayr alla waxau ihi wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin maal ah ama xoolo falianfusikum nafihiinay u sugnaadeen oo idinkaa u aayayo midhaheeda guranaya oo dheefteeda helaya wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan wixii aada bixinaysaan ilaa ibtigaaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa doonis aad doonasaan darteed mooye wax kale waxuma bixinaysaan wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayrana yuwafa waa laydiin oofinayaa oo laydiin dhammaystirayaa ilaykum idinka walxaal baa laydiin oofinayaa antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyey oo macnaha aan laydinka nuqsaaminayn khayrkaa samayseen allah waxau ihi lilfuqaraa ay sadaqaatu sadaqooyinkii lilfuqaraa waxay u sugnaadeen kuwii baahnaa ee fuqarada ahaa aladiina fuqaradaasoo uxsiruu la xidhay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa loo xidhay xadhiggii jeelka ma aha ee macnaha waxa weeyi naftooday u xabiseen oo ku laasimiyeen inay cibaado iyo cilmi u fadhiistaan oo macnaha waa qof naftiisii ku xabisay cibaado ee maaha dee jeel baa la geeyey lilfuqaraa ay sadaqaatu sadaqooyinkii waxay u sugnaadeen oo mutaystoo xaq u leh lilfuqaraa kuwii fuqarada ahaa ee baahnaa aladiina fuqaradaasoo uxsiruu la xidhay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa loo xidhay oo macnaha naftooda ku xidhay ilaahay dartii u xidhay laa yastaiicuuna xaal aanay karayn kuwaa naftooda cibaado iyo jihaad iyo cilmi u xidhay darban safar iyo socoto aanay karayn fil ardi arlada ay dhex socdaan kuwaasoo inay socoteeyaan oo safraan aan karaynba oo macnaha dee wakhtiba uma hayaan oo waxay ku mashquulsan yihiin cibaado iyo cilmi yaxsabuhum kuwaa wuxuu u malaynayaa aljaahilu qofka jaahilka ah waxaa looga jeedaa jaahilka aladii yajhalu xaalahum ka xaalkooda ka jaahilkeen garanayn maaha jahligii cilmiga kale ee waa xaalkooda ayaanu garanayn oo jaahilka yah yaxsabuhum waxa uu u malaynayaa kuwaas aljaahilu ruuxa ka jaahilka ah xaalkooda ee aan garanayni akhniyaa kuwa hodan ah maalqabeen baabuu moodayaa min atacafufi dhowrsoonaanta ay dhowrsoon yihiin darteed ayuu u moodayaa niman waxhaysta eenay cidna waxba su-aalanayn tacrifuhum waxaad ku garanaysaa bisimaahum calaamadahoogaad ku garanaysaa oo dee qofka caqliga iyo garaadka lihi baahidu korkooday ka muuqataa oo korkooda iyo dharkooda iyo muuqaalkooda ayay ka muuqataa dad baahanoo caydha inay yihiin waayo baahidu qofka korkay uga soo baxdaa alla waxau ihi laa yas'aluuna annaasa dadka ma weydiisanayaan wax ilxaafan liajli ilxaafin ku celcelin ay ku celcelinayaan darteed ama ilxaafan ism faacil ku awilo xaale oo ilxaafan ay mulxifiina xaal ay yihiin kuwa ku celcelinaya su-aasha wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle bihi khayrkaasi caliimun waa ogyahay aladiina haddaba kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bixinaya bileyli habeenkii bixinaya iyo wanahaari maalintiiba siran si hoosa u bixinaya iyo wacalaaniyatan si sarayso cadna u bixinaya ama ismi faacil ku awiloo xaale oo waxaa tidhaha kuwa bixinaya siran ay musiriina xaal ay yihiin kuwa siraysanaya oo qarsanaya wacalaaniyatan ay mucliniina xaal ay yihiin kuwa muujinaya falahum kuwaasi waxay leeyihiin ajruhum abaalkooda ayaa ay leeyihiin oo cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga waramay arrimo muhiim ah waxaa ka mid ah jawaasu tasaduqi cala alkaafiri almuxtaaj bisadaqati taawuc la zakaa liannahaa xaqu lmu'min inay iska bannaan tahay gaalka baahan in wax lagu bixin karo laakiin waa sadaqada sunnada ah ee sakadii waajibka ahayd ma aha waayo sakada waajibka ah waxa mutaystay mu'minka oo halkee laga qaadanaya aayaddani sababu nusuul bay lahayd laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum had iyo jeer aayaadku sababka ay ku soo degaana waxay kaa caawinayaan inaad fahamto muraadki iyo ujeeddadii aayaddu u timid marka nasaa-iga waxaa ku sugan xadiidu bnu cabaas inuu yidhi ina bacda asaxaaba araaduu an yunfiquu calaa bacdi aqaaribihim alkufaar wa kariha dalika bacdu asaxaaba fanaزlat hadihi اlaaya waxau ihi ibnu cabaas saxaabada qaarkood ayaa waxay jeclaadeen oy dooneen inay xigtadoodii gaalada ahayd ee baahnayd inay wax siiyaan oo ku sadaqaystaan saxaabadii kalena arrintaa waa dhibsadeen oo waa naceen marka aayaddanaa soo degtay ilaahay uu leeyahay laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa adiga hanuunkooda kuma saara ha yeeshee ilaahay ayaa hanuuninaya cidda uu doono wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum halkaa waxaa laga qaadanayaa macnaha waxaad bixisaan ama gaalkaa siiya aada xigtada tihiin ee baahan een dagaalka idinkula jirin waayo kaafirka xarbiga ah kuma bannaana amaba qof kaloo muslima siiya oo mar leyba wixii aada bixisaan waa falianfusikum naftiinnunba waaayso midhaheeda guranaysa marka halkaa waxaa laga qaadanayaa dee in gaalkii aan xarbiga ahayn ee weliba xaqul qaraabadana kugu lahaa ee xigtada ahaa sadaqadii iska sunnada ahayd inaad siin karto oo ay ku baxayso ajarkiina adigu aada helayso oo hawaabu sadaqa caa'idun cala almutasadiq laa cala almutasadaqi calayh lidalika laa yaduruka in kaana kaafira waayo sadaqada abaalkeedu wuxuu usoo noqonayaa qofkii bixiyey ee uma soo noqonayo qofka lagu bixiyey sidaa darteed dee waxba ku yeeli mayso qofka qaatay hadduu kaafir ahaa laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa hidaayadani waa hidaayatu tawfiiq waa hidaayadii tawfiiqda hanuunka qalbiga in la geliyo ilaahay unbay gacanta ugu jirtaaye aadama ma hayo taa weeyaan ta nebiga laleeyahay laysa calayka hudaahum hanuunkoodu adiga kuma saara macnaha waxaa looga jeedaa inaad hanuunka waafajisood qalbigooda gelisaa kuma saara adiga taasi allay saaran tahay oo ilaahay gacantiisay ku jirtaa oo ilaahay baa dee cidduu doono hanuuniya cidduu doonana halleeya laakiin adiga hidaayada ku saarani waxa weeyi hidaayat lbayaani waddalaala wa inaka latahdi ilaa siraaطi mustaqiim nebiga hidaayada loo sugay waxa weeye hidaayat lbayaani wadalaala inuu isagu hanuunka dadka tusayo oo u tilmaamayo oo halkaa mara u odhanayo marka tilmaantuu leeyahay laakiin in lagu toosnaadoo la waafajiyo isagu male allaa leh walidaalika ilaahay waa kii ku yihi inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u jeclaa adeerkii abuu aalib oo soo koriyey oo abaal badan ku lahaa oo gaalada dararkooda ka difaaci jiray inuu hanuuniyo oo yani hanuunka uu qaato adeerkii ayuu aada u jeclaa waanu ku kari waaye wuu ugu taagi waayey waxaa ilaahay markaa ku yidhi inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa adigu nebi allow ka aad hanuunka la jeclaato ma hanuunin kartid laakiin ilaahay baa hanuuniye cidduu hanuunka la damce uu la doono walidaalika adeerkii abuu aalib yani waxa weeye markuu sii dhimanayey xataa nebigu kama quusan oo waxa uu ku yidhi yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah wuxuu yidhi adeerkayow laa ilaaha ila allaahu dheh kelmad aan ilaahay agtiisa kuugu doodo oo xujo kuu noqota wuu ugu taag waayey oo gaaladii ag fadhfadhidaa ku tidhi atargabu can millati cabdilmualib waxa weeyaan cabdulmualib aabbaha cabdulmualib miyaa diintiisii aad ka gaaloobaysa oo aada nacaysaa wixii ugu dambeeyuu yidhaahdaa muxuu ahaa huwa calaa millati cabdilmualib taasuu ku dhintay ma ashahaadan tii cabdulmualib buu haystaa ayay naftu kaga baxday hadda isagoo garanaya xaqnimada nebi moxamed ayaa haddana anafadaa iyo isla weynidaa iyo dee caadaadkaa hore ay ka mancisay u diiday diinta inuu qaato waa kiilaha walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani lbariyati diina lowla almalaamatu aw xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina wuxuu lahaa walle waxaan ogaaday diinta muxamed diimaha ta ugu khayrka badan ee ugu mudan inay tahay haddaanan canaan iyo ceebkayaab ahayna waxaad i arki lahaydeen anoo qaatay ayuu yidhi marka isagoo yaqiinsan ayaa haddana uu diiday wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman waculuwa marka laysa calayka hudaahum waa hidaayatu tawfiiq aduu qalbigooda ma gelin kartid laakiin waa tusasaa una waa u tilmaamaysaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu likhlaasi fi sadaqa lixusuuli اljr si sadaqada abaal looga helo waxa waajib ah ilaahay dartii in loo bixiyo ikhlaas wamaa tunfiquuna ila ibtigaaa wajhi اllaah oo waxaa la yidhi aayaddaas waa nafyi wamaa tunfiquuna laakiin waxaa la yidhi waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa jumlo khabari oo inshaa looga jeedo oo nafyigaas nahyi baa looga jeedaa oo wamaa tunfiquuna bixin maysaan waxaa looga jeedaa ay laa tunfiquu ha bixinina ila ibtigaaa wajhi illaah ilaahay dartii mooye dan kale wax u bixinina weeyaan muraadkiiyo maqsuudku marka laabudda min alikhlaas si sadaqada ajar iyo abaal looga helo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan jawaasu tasaduqi fii kulli waqtin yacni xilli kasta in wax la baxsadaa arrin munaasaba oo bannaan inay tahay mar walbana ajar iyo abaal aad ka helayso aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli wاnnahaari sira wacalaaniya waxaa aayaddu ay caam yeeshay jamiica alazmaan wa jamiica alaxwaal wakhtiyadii oo dhan waa caam yeeshay oo dee ama habeen un baa lagu jiraa ama maalin soo maaha bileyli wاnnahaari had iyo habeen way bixinayaan sifadii loo bixinayana way caam yeesho siran wacalaaniya ama waa hoos ama waa kor soo maaha kor iyo hoosba way u bixinayaan marka waa caam ilxaaxu waa ku celcelinta laa yas'aluuna annaasa ilxaafa culimadu marka waxay yidhaahdeen nafyigan laa yas'aluuna ma waxa uu ku dhacayaa aslu lmas'ala su-aasha lafteeda oo waxbaba dadka ma weydiistaan mise wuxuu ku dhacayaa qeydka ilxaafan oo way weydiistaan weyna laakiin kuma celceliyaan waxaa la yidhi xaqiiqadu waxa ay tahay nafyigu wuxuu ku dhacayaa qeydka oo ilxaafan ah iyo muqayadka oo mas'alada ah labadaba nafyigu uu ku dhacayaa oo waxna ma weydiisanayaan kumana celcelinayaan ee macnuhu ma aha wax way weydiistaan laakiin ilxaafka unbaa loo diidaya ma aha labadaba waa laga anfinayaa laa yas'aluuna annaasa ilxaafan laa yas'aluuna walaa yulxifuun labaduba waa manfi oo waa loo diidaya wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi caliim saynu hore usoo tilmaanay khayrka waxaa lagu ilaaqaa xoolaha wainahu lixubi اlkhayri la shadiid waxaana khayr loogu ilaaqay waa khayr dunyawi ah waayo khayrku ama waa diini oo cilmigii naafic ahaa camalkii saalixa ahaa iimaankii waa khayrkii diinta ama khayrku waa dunyawi oo dee waa xoolihii iyo hantidii marka waa khayr dunyawi ah min khayrin waxa loogu ilaaqay alfuqaraa aladiina uxsiruu fii sabiili اllaah waa fuqaradii muhaajiriinta ee masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ku xidhnaa ee geli jiray masaajidka rasuulka xaggiisa dambe ayaa degaan u ahayd oy deganaayeen waxaa la odhan jiray asxaabu sufa waa nimo aan shaqana hayn hantina aan lahayn halkaa ugu xidhan cilmiga iyo qur'aanka iyo cibaadada marka jihaadu soo yeedha loogu dhawaaqana hore ka kaco oo waxa weeyaan ku biira marka nimankaas waxaa loo yidhi uxsiruu fii sabiili illaah naftooda masaajidkay ku xidheen oo hanti ay u baxaanna may lahayn waxa weeyaan meel kaloy ku xidhnaayeen ama safar iyo socotona may tegi jirin masaajidkaasunbay ku xidhnaayeen oo laba arrimoodunbay u xidhnaayeen oo inay halkaa jihaadka ku sugaan oo meel alla meeshii looga yeedho ay u dhaqaaqaan iyo in waxa weeyaan qur-aanka iyo barashada cilmiga masaajidka ay u galaan marka hooygoodu masaajidka u ahaa cuntadoodi iyo noloshooduna masaajidkay ahayd dadka muslimiinta waxay karaan u keeni jiray yani hu iyo cunto iyo waxay cabaanba waxaan ahaa fuqaraa lmuhaajiriin waa raggii amwaashoodii iyo hantidoodiiba maka kaga soo baxay ee ilaahay dartii uga soo dhaqaaqay fuqaraanay ahaayeen marka kuwaa masaajidka ku xidhan ee fuqarada ah ayaa la tilmaamay inay mutaysteen waxa weeyaan sadaqada waxaana la yidhi sadaqadu waxay ku kala fadli badan tahay bixasabi xaali lmutasadaqi calayhi wa xaajatih hadba ka wax lagu sadaqadaysanayo xaaladiisu siday tahay iyo baahidiisu siday tahay marka nimankani xaalkooduna axwaasha kale de wuu ka dhammaystiraa oo dee niman cibaadiyo cilmi u go-ay bay ahayn oo fadli badan xaajadooduna ta dadka kale way ka daraydoo dee hantiba may lahayn sidaas ayaa iyaga in wax lagu bixiya ay uga mudan tahay dadka kale in wax lagu bixiyo waxaa la tilmaamay dhowrsoonaanta ay dhowrsoon yihiin ee dadka aanay waxba weydiisanayn in dadku ay moodayaan niman hanti leh oo hodan ah laakiin qofka caqliga lihi dee calaamadoodu ku garanayaa oo korkooday ka muuqataa inay baahan yihiin tacrifuhum bisimaahu ilaahay waxau ihi subxaanah laysa ma ahaanin calayka adiga korkaaga nebi muxamedow hudaahum hanuunkoodu korkaaga ma saara macnaha waa hidaayadii hidaayatu tawfiiq adiga kuma saara ilaahay bay taasi gacanta ugu jirtaa ee adiga hidaayada ku saarani waa hidaayat lbayaani wadalaala khayrka inaad tusto laysa ma ahaanin calayka adiga korkaaga nebi muxamedow hudaahum hanuunkoodu kuma saara walaakina allaha ha yeeshee allah ayaa yahdi hanuuniye huwa alle man yashaau cidda u doono wamaa tunfiquu wax kastoo aad bixisaan oo min khayrin xoola ah falianfusikum nafihiinay u sugnaadeen oo idinkaa midhaheeda guranaya oo dheefteeda iska leh wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan yacni ayi nafaqa ama waxaad bixisaanba wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan nafaqo ila btigaaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa doonis aad doonaysaan darteed mooye sifo kale ama si kale waxuma bixinaysaan wamaa tunfiqu waxaanay taasi ka dhigan tahay macnaha waxa weeyaan ay laa tunfiquu ila ibtigaaa wajhi illaah alla dartii mooye si kale waxa u bixinina waa ayay ka dhigan tahay waa nafyun bimacna nahyi wamaa tunfiquu wax kastoo aad bixisaan oo min khayrin khayr ah yacnii wax kastoo aad bixisaan oo xoola iyo hanti ah yuwafa waa laydin oofinayaa oo waa laydin dhammaystirayaa ilaykum idinka wal xaal baa laydin dhammaystirayaa antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyeyn oo xaqiina aan laydinka duudsiyeyn waxaad lahaydeenna aan laydinka dhimayn oo laydinka nuqsaaminayn alla waxau uhi lilfuqaraa ay sadaqaat sadaqooyinka la bixinayaa lilfuqaraa waxay u sugnaadeen kuwa baahan ee fuqarada ah waa fuqaradii muhaajiriinta aladiina fuqaradaasoo uxsiruu la xidhay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka loo xidhay macnaha iyagaa naftooda u xidh oo u xabisay oo ku laasimiyey inay halkaa masjidka ugu xidhnaadaan jihaadka iyo alabulcilmiga oo fii sabiili illaah labadaasay ku dhacaysa aljihaad wa alabulcilm labadaasay u xidhan yihiin laa yastaiicuuna kari maayaan fuqaradaasi darban socoto iyo safar fil ardi arlada dhexdeeda ay safraan ma karayaan inay dhulka u socoteeyaan oo dee waxay ku mashquulsan yihiin cibaadada iyo cilmigaas yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa nimanka aljaahilu qofka ka jaahilkaa xaalkooda ee aan garanaynin wuxuu moodayaa akhniyaa kuwo hodanuu moodayaa oo yani waxa weeyaan xoolo leh min atacafufi dhowrsoonaanta ay dhowrsoon yihiin darteed ayuu hodan u moodayaa ee aanay cidna waxba weydiisanayn tacrifuhum waxaad ku garanaysaa mukhaaabow waa kullu man yasluxu lahu lkhiaab ama kullu man yata'ataa lahu lkhiaab inka cid kasta oo hadal ku suurto galo oo in lala hadla ay munaasab tahay ayaa khitaabka ku dhacaya ee cid mucayana ma aha tacrifuhum waad garanaysaa oo bisimaahum calaamadahoogaad ku garanaysaa oo dee baahidu korkooday ka muuqataa laa yas'aluuna ma weydiistaan annaasa dadka ma weydiistaan wax ilxaafan ay mulxifiina xaal ay yihiin kuwa ku celcelinaya labadaba nafyigu waa ku dhacayaa oo mana su-aashaan kumana celceliyaan labaduba waa manfi wamaa tunfiquu waxaad bixisaanoo min khayrin khayr ah wixii xoola aad bixisaanna fa ina allaha alla bihi kaasi caliimun kii u cilmi badan weeyi aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli habeenkii bixinaya iyo wanahaari maalintii siran hoos u bixinaya iyo wacalaaniyatan korba falahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna manay ahaanin kuwa murugoonaya alla waxau ihi aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الله وحوري الذين كوا يأكلون عنية الربا ربا كوا عنية هدي عبيان كور وايسكم مد أمها عنان أمها عبان أمها حدان هوي هكذا هو هكذا وحلوغة جيدا أكلغة ومطلق التصرف معناها غالب كيه فربضنانتا unbaa cuntada loo cabiray wax walba dee inta badan calooshii inay wax galaan eh si kastoo loo isticmaalo way soo gelaysa waa tasaruf oo dhan si wal oo loo isticmaalo allah waxau ihi aladiina kuwa yaakuluuna cunaya arribaa ribada cunaya si kastoy u adeegsadaan waa isku mid eh laa yaquumuuna ka soo kici maayaan qiyaamaha qubuurtooda ilaa kamaa yaquumu sida uu kaco oo kale mooyaane alladii ka yatakhabatuhu uu derderay ama uu ridridaye kolba dhinacu u tuurayo ashaydaanu shaydaan kolba dhinacu u ridayo mooyaane min almasi yacni taabashada shaydaan uu taabtayna darteed waxa weeyaan la dhacdhacayo kolba meel ku tuurayo macnaha kuwa ribada cunaa marka qiyaamada qubuurta laga soo baxayo qubuurtoodaa ka soo bixi maayaan ilaa iyagoo xaaladaa ku sugan mooyaane waa xaaladee waa iyagoo sidii wax sikhraansan oo suuxsan dhacdhacayo kacaakufayo oo kolna dhacaya kolna dhaqaaqaya waxaa lagu shabahay alladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas takhabutku waa qof shaydaan intuu taabtay kacaakufayo oo aan socon karayn oo kolba dhinacu shaydaanku u tuurayo halkaa waxaa laga qaadanayaa dee qofka shaydaan inuu geli karou taaban karo oo duradu wax jira ay tahay haddii ilaahay kugu sallido wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illaah waxaa weeyaan saxarada iyo shayaadiintu waxbay dhibaan laakiin idanka ilaahay unbay wax ku dhibaan marka ilaahay qadaro ee uu idmo inay wax ku yeelaan haddii kalese waxba ku yeeli maayaan laakiin asal ahaan dee nimanka caqlaaniyiinta iyo dadbaa dafiraba sixir iyo jin iyo il iyo waxaas inuu jiro laakiin taasi waa kuwa caqliga ku socda eh cilmiga iyo sharcigu ma diidina waa arrin jirta oo qofka saamayn iyo raad ku yeelan karta oo nebigu waxa buu yidhi alcaynu xaqun walow kaana shayun saabiqa alqadri lasabaqathu lcayn ishu waa xaq haddii shay qadarka uu ka soo dheerayn karayana ishaa ka soo dheerayn lahayd laakiin wax ka soo dheeraynayaan jirinba marka waxay taasi tilmaamaysaa dee ishu siday khatar u tahay iyo halista alla waxau yihi marka aladiina kuwa yaakuluuna cunaya alriba ribada cunaya laa yaquumuuna ka soo kici maayaan qiyaamaha qubuurtooda ilaa kamaa yaquumu ladii kii siduu usoo kaco oo kale mooyaane yacni kaasi siduu usoo kaco oo kale mooye si kale usoo kici maayaan waa kee kaasoo yatakhabatuhu shaydaanu shaydaanku uu ridridayo oo kolba dhinacuu u tuurayo min almasi taabashada uu shaydaan taabtay darteedna la dhacdhacayo oo waxa weeyaan shaydaan uu derderay ee uu taabtay macnaha sida kaa shaydaan uu derderay ama uu taabtay uu u dhacdhacayo sidaasoo kale iyagoo u dhacdhacaya xabaalihii ka soo baxayaan alla waxau ihi daalik cuquubadaas macnaha cuquubadaa ribada loo sheegay dadka cuna xaasilun aw waaqicun ama waxay ugu dhacaysaa biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed ayay ugu dhacaysaa ay yidhaahdeen inama albaycu iibkii waxa uu ahaaday un milu ribaa ribada oo kalunbaa iibku ahaaday ay bisababi qowlihim inama albaycu milu ribaa waxaa cuquubadaasi ugu dhacday uun odhaahday yidhaahdeen darteed iibka iyo ribadu waa isku mid ilaahay arrintaa waa ku beeniyo wuxuu ku xukumay beenaalayaal inay yihiin oo alle waxa uu yihi wa axalla allaahu isku mid maahe wa axalla allaahu ilaahay waa xalaaleeyey albayca iibka oo wa xarama waa xarimay alle alribaa ribadana ilaahay wuu xarimay faman hadaba axadka jaa-ahu uu yimaado mawcidatun waano ay u timaado mawcidadaasoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay oo fantahaa ka reebtooma ribadii ka hadha inta la waaniyey waanadii qaatoo ka hadha falahu waxaa u sugnaaday ninkaas ka hadhay ribadii maa salafa wixii horeeyee tegey wa amruhu amarkiisuna ila allaah ilaahay xaggiisuu ahaaday oo arrinkiisu alluu u bandhigan yahay waman caada ruuxa ku noqda ribada xalaashigii la xalaashanayay dib ugu laabta ay ila istixlaali riba ribada xalaashigeedii ruuxa ku laabtana fa ulaa'ika kuwaasi waxaa loo jamciyey ulaa'ikada man ayaa macnaha jamac ka ah oo dee waa mawsuulkii fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan waayo ruuxu ribada hadduu xalaashado oo uu ictiqaadiyo inay xalaal tahay dee wuu ku gaaloobayaa laakiin haddaanu xalaashan uu garanayo inay xaaraan tahay laakiin dee dembiguna uu ka dhacay kuma gaaloobaya waa min alkabaa'ir un waa muslim faasiqun buu noqonaya hadduu se xalaashado uu idhaa ribadu waa xalaal waa maxay xaaraantaad ka sheekaynaysaan waa gaalnimo ta la leeyahay fa ulaa'ika asxaabu naari hum fiihaa khaaliduunana istixlaalkaa ribaday ku dhacaysa qofka xalaashada haddiise la yidhaahdo waman caada ilaa ficli riba biduuni istixlaal qofka ku laabta uun ribadii inuu sameeyo isagoon xalaashan fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa khaaliduuna khuluudkaa lagu fasirayaa inuu yahay khuluudun duuna khuluud oo almuktu awiil yacni wakhti dheer buu ku jiraya laakiin kuma daa'imayo waayo muslimku kuma waaro naarta gaalkunbaa ku waara alla waxau hi yamxaqu llaahu ribaa yamxaqu llaahu ilaahay waa tirtirayaa oo waa baabi'inayaa alribaa ribada ilaahay waa baabi'inayaa wa yurbi ilaahay waa kobcinayaa oo waa siyaadinayaa alsadaqaati sadaqooyinkana ilaahay waa siyaadinayaa wallaahu allana laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin gaalnimo badane dhammaantii ku kastoo gaalnimo badan alla ma jecla kaasoo ahiimin dembi badan alla waxau ihi ina aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helo oo wacamiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey oo wa aqaamuu salaa salaadana oogay wa aatow zakaa zakadana siiyey saaxiibkeedii mutaystay oo bixiyey lahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum abaalkooda ayay leeyihiin oo cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonayana may ahaanin haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay taxriimu alribaa wa adraaruhu cala alfardi wاlmujtamac wa waciid اllahi lilmuraabiin ribadu xaaraannimada ay xaaraan tahay iyo dhibaatada ka dhalanaysa ee saamaynaysa mujtamaca guud ahaan iyo si gaaraba iyo goodiga ilaahay u goodiyey kuwa ribada sameeya الذيiنa يأkلuuna الربا laa يقuمuuna إلا كmا يقuم الadي يتkبطه الشhayطاaن miن الmس waxaa kaloo aaيaaدkan ku sugan xiliyaة الbayع وaxurmaة الرibا xalaalnimada iibka iyo xaaraannimada ribada وأxل الlah الbayعa وaxarma الرibا laba simanba ma aha oo waa kala soocan yihiin waxaa kaloo aaيaadka ku jira الtaaئب miن الربا laa يuؤaaخذ bma سبق وlah ma أسلف ama وlah ma سلف وlaa ysتلم ma عinda الناasi miن الربا qofka ribadii ka toobad keenay wixii uu hormarsaday ee riba iyo dembi ka dhacay lagu ciqaabi maayo waa laga dhaafaya waayo الtaaئب miن الdنbi kama laa dنb lah ruuxu dembiga hadduu ka soo noqdo wuxuu la mid yahay ku aan dembi lahayn oo kale waxaana u sugnaaday wixii horeeyey falahu maa salaf oo wuxuu hore u galay waa laga dhaafayaa oo dee lagu cadaabi maayo xoolihiisana falahu maa salafa waxa kaloo laga qaadanayaa wixii hanti markaa uu gacanta ku hayo jihada ribada haba ka soo galaane markaa waxa weeyaan gebi iska daadiyo gub la odhan maayo mar hadduu toobad keenay laakiin wixii kaga maqan dadka waxa weeyaan ama deyma kaga maqnaa ama amaaha kaga maqnaa waxa waajib ku ah raasamaalka inuu ka qaato mooye wixii dulsaara inuu daayo xaaraan bay ka tahay inuu ka qaato marka waxaa kala duwan dee hantidii soo gashay hore uu haystay la odhan maayo daadi wixii dambuunbuu iska ilaalinaya waxase ka maqan raasamaalkunbuu dadka ka qaadanayaa wixii dulsaar ahaa uu iska daynaya waa ka xaaraan inuu dadka ka qaato marka imika xaaraan hor leh inuu sameeyaa mamnuuc ka ah laakiin wixii hanti ee hore u lahaa dee sida gaalkii soo islaamayba aan loo odhanayn xoolahaagu rib u ahaayo daadi ayaa qofkii toobad keenina aan loo odhanayn xoolahani mar hadday riba ku soo gashay waxa weeyaan banaanka uga bax laakiin wixii dambe un baan loo ogolayn wixii ka maqanna raasamaal mooye dulsaar ka qaadan maayo waxaa aayaadkan ku sugan oo kale waciid ullaahi bimaxqi الribaa wa wacdihi biirbaaءi الsadaqaat wاlmaxqu macnawiy wa xisiy ilaahay wuxuu ku goodiyey ribada inuu baabi'inayo waxa weeyaan zuulinayo oo uu tirtirayo waxaanu ku ballan qaaday sadaqooyinka xalaasha inuu ziyaadinayo yamxaqu llaahu الriba wa yurbi الsadaqaat maxqiga ribada xisina waa noqdaa macnawina waa noqdaa xisi wuu noqdaa oo waxaa laga yaabaa xoolahaagiiba dab iyo balaayo aafo in alla ku salido adoo arkaya ay kaa baxaan oy baaba'aan waa maxqi xisiyaho maxsuusood arkayso oo aad taaban karto waxaa kaloo ku dhici kara maxqi macnawi aho adigoo wax fara badan helay ayaa barakadii laga qaadaya oo iminka dadka ribada ku tacaamula ee ku shaqaysta haddaa u fiirsataan malaayiin hadday soo galaan haddana wuu ka gubanayaa uun waayo dee yamxaqu llaahu riba waa bilaa barako marka ha fara badnaado laakiin barako ayaan ku jirin marka waa maxqi macnawi ah sadaqada alla inuu korinayo uu ziyaadinayo waxuu ku sugan tahay xadiidkii saxiixeynka min xadiidi abi hurayra oo rasuulku waxa uhi slى اllahu عalayhi wasalam man taصadaqa bicadli tamrati min kasbin طayib walaa yaqbal اllahu ila طayib faina allaha yataqabaluha biyamiinih uma yurabiha lisaaxibiha kama yurabi axadukum fuluwahu xataa takuna mila اljabal rasuulku waxa u yihi sala allahu calayhi wasalam ruuxa sadaqadaysta wax timir u dhigma ama timir leeg oo xalaal ah ilaahayna wax xalaaloo ayiba mooye wax kale ma aqbalo in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiban eh wuxuu rasuulku yidhi timirtaa wax leeg oo xalaal ah qofka baxsada fa ina allaha yataqabaluhaa biyamiinih ilaahay midigtiisuu kaga aqbalaya oo kaga guddoomayaa uma yurabbiiha lisaaxibiha dabeed ilaahay wuxuu u korinayaa oo u barbaarinayaa oo u ziyaadinayaa sadaqadaa saaxiibkeedii lahaa kamaa yurabbi axadukum fuluwa sida midkiin darmaankiisa yar faraska yar ee dhasha ah uu u koriyo u kobciyo yani waxa weeyaan uu u koriyo xataa takuuna mila aljabal ilaa sadaqadii timirta leekayd buur ay leekaato marka waa wayurbi sadaqaat sadaqaadka ilaahay waa ziyaadinaya oo waa kobcinaya waanu barakaynaya waxaa aayaadkan laga qaadanayaa wujuubu tawbati min alriba wa min kuli lmacaasi inay waajib tahay in ribadii laga toobad keena iyo dembi oo dhan wa wujuubu listicdaadi lidaari alaakhira iyo inay waajib tahay daarta dambe aakhiro in loo diyaargaroobo oo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin waa towbad baa dadka loogu yeedhaya haddii kale waxaa la ogeysiiya alle iyo rasuulkiisa inay dagaal la gelayaan waxaa kaloo lagu khatimay in aakhiro loo diyaar garoobo wataquu yowma turjacuuna fiihi ila allahi uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun waxaa kaloo aayaadkan ku sugan in qofkii dayn lagu lahaa ee daymoobay kii daynta ku lahaa inay waajib ku tahay haddaanu waxba haysan kan daymoobay inuu sugo ilaa inta uu helayo fanadiratun ilaa maysara inuu kaba cafiyaana ay u fadli badan tahay oo wa an tasadaquu khayrun lakum marka macaanidaasa aayaadkaasi ay koobsanayaan aayaadkaa dambe laqbada maynaan marino waynu marine aayaadkan aynu akrinay waxyaabaha ugu weyn ay ka warramayaan waxaa ka mid a mas'alada ribada wamaa akarahaa hadihi alayaam beryahana aad bay u fara badan tahay tacaamulka ribadu ninba dariiq iyo xeeladu usoo maraba ashyaada horta ribowigiihi lix baa xadiidka nebiga ku sugan sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha ribadu ay gasho oo saxiixu muslimka waxaa ku sugan xadiidka cubaadat bnu saamit uu warinayo inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد حديث كاس نبي صلى الله عليه وسلم وحكوت المامي لح سنفي أما لح نوع أو ربض قشوه لبن نوع ذهب كي فضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة أفرت كلنا وراشين كي نعنه يعني نقودنا أو ده وحوي عن هادي تمرتي وحوي عن بركي وحيابه لم يتكعها ويان دقيق دي وحيابه أي نقودنني مركا أفرنا وادين عراشينك لبنا وذهب كي فضة لحداس أي النبي حديث كان كل شيء صلى الله عليه وسلم لحدا رسولك وحويري laba isku mida marka laysku bedelanayo laysku iibinayo sida dahabkii dahabka lagu iibinayey iyo fidadii fidada waxa weeyaan lagu bedelanayey ama noocyadan raashimada laba isku mida marka laysku bedelayo sida timirtii timirta lagu bedelanayey markay sidaa tahay rasuulku waxa uu shardiyo uu ku xidho uu yidhi mithlan bimilin yadan biyadin waa atamaaul wataqaabud halkay fuqahadu ka yidhaahdaan milan bimilin waa atamaaul labadii sinfi ee isku midka ahaa ee laysku bedelanayey inay isleegihiinoo waxba aanay isdheerayn ataqaabudna waxa weeye yadan biyadin oo inay naqad halkaa lagu kala qaadanayo oo dayn aanay ahayn waa ashyaadii isku midka ahayd haddii kale oo labadii shay ee isku midka ahaa wax laysdheeraysiiyo waxaa gelaya waxa la ydhaha ribalfadli oo timirtii iyadoo timirtii lagu bedelayo haddii wax la dheeraysiiyo ama dahabkii dahabkii wax la dheeraysiiyo ribalfadli wax la yidhaha baa soo gelaysa oo xaaraan ah haddii waxa weeyaan iyagoo isleeg laakiin dayn laga dhigana oo dib loo kala qaatana ribanna sii aa gelaysa ribada daynta oo waajibku waxa uu yahay in goobtaana lagu kala qaato ay siman yihiin oo waxna aanay isdheerayn haddaba ribadu ma lixdaas sinfay ku kooban tahay mise waxay u gudbasaa noocyo kale qolada ahlura'yiga ee daahiriyada mooye jumhuurta culimmadu waxay qabaan inaanay lixdan ku koobnayn ee ay ka gudbasay u tallaabayso noocyo kale oo jumhuurta culimmadu waxa ay qabaan addahabu waalfida dahabka iyo fidada ribada gashaa inay u gudbayso wax alla wixii qiimo ahaan ama amannimo lahaaye lacag oo dhan noocyadeeda kala duwan ayay ribadii gelaysa oo axkaamtii ribadu ay ku dareereysaa afartan noocee raashinka aynu cunnana waxa ribadoodu ay u gudbaysaa kullu matcuum wax kastoo la quuto oo macnaha matcuumnimo ama quudasho ay ku jirto raashin ah walow afartan la sheegayba yay ahaanin ah maxay markaa ugu kala gudbaysaa waxay ugu gudbaysaa bay yidhaahdeen waxa weeyi xagga dahabka iyo fidada waa ribowi laakiin cilada ay ribowi ku noqdeen waa maxay waxaa la yidhi waa athamaniya waa qiimaha lacagnimo oo waxaa la yidhi berigii hore dee lacagahan tirada badani may jirine waxaa lacagtu ku qiimaysnayd ama halkeeda yaale ama wax lagu kala iibsan jiray dee fidada iyo dahabkay ahaayeen marka dahabka iyo fidadu waxay ribowi u noqdeen macnaha ku jira ee thamaniyada ah waa lacagnimada ila iyagaa qiimaha lacagnimo u taagnaa eh berigii hore marka waxaa la yidhi waxaa haddaba la mid ah wax kastoo ciladaa lacagnimo laga helay oo ah nuquudda maanta la isticmaalo wadanku doona ha noqdo waxa lacaga adduunka laga laga isticmaalayo kala duduwan waxay la xukum yihiin xagga ribowiga dahabka iyo fidada ilan halkoodiibay u dhigmaane marka ciladii dahabka iyo fidadu waxay u gudbaysaa lacag oo dhan oo ribadii ay gelaysaa ribadii xagga raashinkuna waxay u gudbaysaa wax kastoo la quuto oo tacaam iyo cunto dadka u ah oo imaamu shaafici oo kale calayhi raxmat ullah waxa uu yidhi cilada cuntooyinkan la sheegay ribowi ay ku noqdeen waxa weeye matcuumka ay yihiin wax la quuto marka wax kastoo ciladaa quudashada aadamuhu quudanaya uu ku jiro waa ribowi waxaan u daliishaday xadiidkii muslim ee mucamar ibnu cabdilaahi uu warinayay rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam aacaamu biacaami milan bimilin cuntadii marka cunto lagu iibinayo lagu bedelanayo waa kuwo isku mid ah oon waxba isdheerayn markay isku nooc yihiin marka wuxuu haleeshiiyey afartii xadiidku sheegay kullu matcuum waayo cilada ribowiga ayuu ka dhigay matcuumnimada ama acmiga waxa weyaan la quudanayo la cunayo imaamu axmed ibnu xambalna wuxuu yidhi ciladu waxa weeyi waa alkayl waa miisida la miisayo ama la miisaamayo marka wuxuu haleeshiiyey afartii nooc kullu makiilin wa mawsuun wax kastoo la beegoo la miiso ama la miisaamo waayo ciladu ka dhigay alkayl waxaan u daliishaday imaamu axmed ibnu xambal xadiidka ibnu xibbaan uu soo saaray ee rasuulku uu yidhi wakadalika kullu maa yukaalu wa yuusanu markii ribowiyaadka laga waramay waxa la mid ah wax kastoo la miiso ama la miisaamo imaamu maaligna wuxuu yidhi maya cilada ribowi ay ku noqdeen raashikan afartii waxa weeye alquutu waaliddikhaar waa xagga quudnimada iyo kaydka ay gelayaan ee la dhiganayo calaa kullin ama ciladu ha noqoto xagga quudka iyo iddikhaarka la kaydsanayo ama ciladu ha noqoto xagga kaylka miisida ama miisaanka ama ciladu ha noqoto xagga quudashada la quudanayo ee matcuum ay yihiin kii laga dhigaba waxa raajixoo jumhuurtu ay qabaan in afartan noocee raashin ee xadiidka lagu sheegay la haleeshiinayo wax alla wixii kale raashin dadku ay quutaan garowgii arabkhidii digirtii nooc walba oo la quuto yacni waa soo gelaya waa ribowi haddaba ribalfadli iyo ribal nasiia siday u kala gelayaan waxay u gelayaan ashyaadii isku midka ahayd marka laysku iibinayo sida dahabkii dahabka lagu iibinayey fidadii fidada lagu iibinayey timirtii timirta lagu iibinayey laba shay oo ribowi ah oo isku cillo ah isku noocna ah marka laysku iibinayo waxaa loo shardiyaa laba shardi altamaaul waataqaabud waa inay isleekaadaan goobtaana lagu kala qaato oo ma bannaana in dayn laga dhigo iyo in mu-ajal laga dhiga midna nebiguna sala allahu calayhi wasalam arrintaa ribalfadliga xadiid buu ku tilmaamay oo xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi abi saciidin alkhudri iyo abi hurayra rasuulku sala allahu calayhi wasalam khaybar ayaa ninuu madax uga dhigay markaasuu timir wanaagsan uga keenay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaa rasuulku waxa uu ku yidhi akulla tamri khaybara haakada oo khaybar timirteeda oo dhamme macaynkan ah qaala laa wuxuu yidhi maya rasuulkii allow laa wallaahi yaa rasuula allah waxa u ihi inaa lana'khudu saaca min hada bisaacayni wa bihalaaثa faqaala laa tafcal bici ljamca bidaraahim uma btac bidaraahimi janiiban rasuulku waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan ilaabay fajaa'ahu bitamrin janiibin ninkaa uu khaybar madax uga dhigay yacni waxa weeyaan timir wanaagsan oo jawdadeedu ay jayi tahay ayuu marka hore u keenay oo rasuulku aad uula dhacay markaasuu yidhi haddaba khaybar oo dhan timirteedu ma noocan ah marka waxa uu ku yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam ninkii maya rasuulkii allah wallaahi sidan oo kale ma aha bal waxa uu yidhi galaan tan wanaagsan ah ayaa waxaanu ku qaadanaa laba galaan ama saddex galaan oo tan xun ah macnaha tan wanaagsaneed arkayso galaankeeda waxaanu siisanaa laba ama saddexta kalee xun ah nebigu wuxu uhi war sidaa ha yeeli tan xun iska iibi oo waxa weeyaan nuquud iyo shilimaan siiso daraahimta tan xun aad siisato tu wanaagsan kusoo iibso marka rasuulku muxuu u diiday ribalfadli ilaan waa laba timirood marka tii wanaagsanayd galaankeediibaa saddex tii xumayda la siinayay waa ribalfadli ilan ha kala wanaagsanaadaan laakiin waa isku cillo waana isku nooc marka ama waa inay sinaadaan ama waxa weeyaan ta xun intaad iibiso dee lacagta tu wanaagsan waa inaad ku doonato laakiin laba isku mid isku bedel haddana wax isdheeraysii waa ribalfadli mana banaana marka ribalfadlidu waxay gashaa labadaa nooce isku midka ah waa in la simo naqadna ay tahay oo dayn aanay noqon riban nasiicana waxay gashaa daynta horta intaynaan riban nasii'ada gaadhin kuwan ribalfadlida aynu nidhi way gelasaaye isku midka ee tamaaulka loo shardinayo waxaa laga soo reebayaa haddii noocooda ama jinsigu kala duwanaado cilladu isku midba ha noqotee oo cuntooyinkii waxa weeyaan kala nooca ahaa ila nimanka timirtii iyo heeddii waa kala nooc soo ma ah haddana cillada ribowiga waa isaga midoo kana waa matcuum kana waa matcuum labadaba waa la cunayaa marka cillada ribada isaga mid haba noqdaan laakiin haddii kala nooca yihiin layskuna bedelanayo hal shardi baa loo shardiyaa altaqaabud duuna tamaaul waxbay isdheeraan karaan laakiin halkaa waa in naqad ay noqoto lagu kala qaato waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxa uu rasuulku yidhi faida ikhtalafat ilasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum xadiidka markii uu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam in waxa weeyaan sawaa'an bisawaa'in yadan biyadin in waxa weeyaan naqadna ay noqoto isku midna ay noqdaan markay noocyadu isku mid yihiin ayaa rasuulku waxa uu yidhi faida ikhtalafat haadihi alasnaaf noocyadani hadday kala duwanaadaan oo iskhilaafaan oo tusaale ahaan timirtii iyo heeddii baaba laysku bedelanaya dee waa kala nooc isku cillaha noqdaane rasuulku waxa uu yihi fabiicuu kayfa shi'tum markaa sidaa doontaan u iibiya idaa kaana yadan biyadin hadduu gacan gacan yahay oo gacanta laysaga dhiibayo macnaha haddii uu yahay mid halkaa lagu kala qaadanayo marka waxa weeye marka labada nooc ay kala duwan yihiin waxaa loo shardinayaa uun altaqaabud in halkaa lagu kala qaato laakiin tamaaul looma shardiyo waxbay isdheeraan karaan ziyaado way isdheeraan karaan taasi markaa waxa weeyi markay ciladii isaga mid yihiin noocii aana isaga mid ka ahayn bal ka waran haddii noocii iyo ciladiiba ay ku kala duwan yihiin sida dahab iyo timir in laysku bedelanayo nooc ahaan isku mid maaha soo maaha dee dahab iyo timir baabay kala yihiin cilada ribawigana ma isaga mid baa isaga mid ma aha oo dahabkana ciladiisa ribawigii waa amaniya waa xagga lacagnimo iyo qiimaha timirtana ciladeeda ribowigii waa waa matcuumka ama acmiga oo waa xagga cuntanimada marka mar haddii ciladii ay ku kala duwan yihiin ribowiga ahayd laa yushtaradu lahaa shay waxba looma shardiyo dayn bay noqon kartaa way kala badan kartaa waxba loo shardiyi maayo oo tusaale waxa u ah dee raashinka aad bakhaarka ka soo iibsanayso iminka lacagtii iyo raashinkii ma isku cillaa midna waaba lacagde midna waaba raashin soo maaha dee waxa weeyaan daynna waa noqon karaa waxna way isdheeraan karaan haddaba riba nasiia dayntay gashaa taasi waa riba alfadli riba nasiiana dayntay gashaa oo waxay jaahiliyadii hore odhan jireen intay ruuxa waxdaymiyaan ayaa marka daynta wakhtigeedii dhammaaday odhan jireen muddada miyaan kuu kordhiyaa dayntana waan kugu siyaadiyaa mise waad isiin markaa ruuxu labuu door yani u ikhtiyaar lahaan jiray oo inuu markaa iska bixiyo iyo inuu yidhaha amhilnii wa asiidak war in yarii kaadiyo muddo iigu dar lacagtana waxbaan kuugu daraya waa riba nasiia waayo dayntii ayaa ziyaado iyo dulsaar usoo jiiday waxaa kaloo ay gelaysaa marka qofkii shay la dayminayo haddii loo shardiyo dulsaar iyo ziyaado oo la yidhaahdo intaasaan ku dayminayaa lacagna lacagtaana waan kaa doonayaa ama markaa yaan looba shardiyayne mar alla marka dayntii laga qaadaya la odhanaya ziyaadadii soo raaci marba hadday dayntu ziyaado iyo dulsaar keento waa ribo riba nasiiana la yidhaah oo qaacido fiqiyaa tidhaahda ayumaa qardin jara manfacatan fahuwa riba dayn kasta oo keenta ziyaado waa ribo yacni manfaco keenta iyo waxtar waa ribo marka yacni dadka waxayste ilaahay wax siiyey arrinta daynta waa inay ilaahay kaga baqaan oo ay dadka siiyaan qardan xasanan amaah wanaagsan oon dulsaar lahayn laakiin haddii qofkii wax la saaro oo macaash laga doondoono dayntii haddana waxa weeyaan loo xeeladaysto oo la yidhaha ribo ma aha dee magac wanaagsan oo loo bixiyo iyo xeelad loo soo maro ribada kaga bixi mayso riba waa riba uun ama dariiqo usoo mar ama usoo xeeladayso ama usoo badheedh mar haddii dayne ay dulsaar iyo ziyaado iyo macaash laga doono waa ribo ama shirkade ha bixiso ama baan ha bixiyo ama qof mucayana ha bixiyo taajir ah marka maantana waa badan tahay yamxaqu llaahu ribaa wayurbi sadaqaadna way ka muuqataa oo dad fara badan oo ku daatay dee haddana waxa weeyaan baraka la-aan iyo cabasho iyo olol qofku le waxbaan ka faa'iday arki mayse waayo dee maxqi rabbaaniyaa ku jira marka yacni xeeladana waa in layska ilaaliyo waayo nimanka yahuudeed waxaa lagu nacdalay xaaraantay u xeeladaysteen xaydhii baa laga xarimay intay dhalaaliyeen oo suba ka dhigeen oo iibiyeen ayay lacagteedii cuneen waa lagu nacdalay sabtidaa loo diiday inay ugaadhsadaan waxay yidhahdeen sabtidana aynu dabanno axaddana aynu la baxno waa lagu nacdalo waa lagu ciqaabay marka yacni ribada yaan loo xeeladaysan waa xaaraan waa in wixii la ysdayminayo ay noqoto dayn aan dheef laga raadinay mar haddii dheef laga raadiyo ribo ka baxsan mayso ribay dhex fadhidaa alla waxa uu ihi aladiina kuwa yaakuluuna cunaya alribaa ribada kuwa cunaya laa yaquumuuna ka kici maayaan qubuurtooda maalinta qiyaame ilaa kamaa yaquumu ladii kii siduu u kacoo kale mooyaane ilaa kamaa yaquumu sida uu u kacoo kale mooyaane alladii kii siduu u kacoo kale mooyaane yatakhabatuhu uu dardarayo ama uu ridridayo ashaydaanu shaydaanku min almasi taabashada uu taabtay darteed waxa weeyaan kolba dhinac uu ridayo uu dardarayo oo macnaha kuwa ribada ribacunka ahaa qiyaamaha marka qubuurta ay ka soo baxaan sida ninkaa dardaranee shaydaan taabtay ayay dhacdhacayaan oo kacaakufayaan alla waxau ihi daalik cuquubadaasi waaqicun waxay ugu dhacday biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen sababteeday ugu dhacday maxay yidhaahdeen inama albaycu iibku wuxuu ahaaday uun milu ribaa ribada oo kale maba kala duwana wa axala allaahu ilaahay waa xalaaleeyey albayca iibka oo waxarama waa xarimay aribaa ribadana faman jaa'ahu ruuxa uu yimaado haddaba mawcida waano ruuxay u timaado min rabbihi rabbigii xaggiisana ay waano uga timaado oo fantahaa ka hadho ka reebtooma ribadii isaga hadha falahu waxa uu leeyahay maa salafa wixii horeeyey oo wixii hore waxba laga weydiin maayo oo lagu ciqaabi maayo ilan waa ka toobad keenaye hantida uu haystana waa haysanayaa oo daadi la odhan maayo waxase ka maqan raasamaalkiisa mooye dulsaar ka qaadan maayo wa amruhu amarkiisuna ila allah ilaahay xaggiisuu u bandhigan yahay oo ilaahay baa ka abaal marinaya towbadaa iyo noqoshadaa wanaagsan ee uu sameeyey alla waxau yihi waman caada axadka dib ugu noqda ay ila istixlaali riba xalaashigii ribada la xalaashanayay qofka dib ugu noqda ama ilaa ficli riba ribada samayntuu samaynaya qofka dib ugu noqda fa ulaaika kuwaasi baa alla yihi asxaabu naar naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi haddii caadada loo celiyo istixlaalu riba khuluudku waa xaqiiqiyo weligii ka bixi maayo ilan waa gaal istixlaalka waa lagu gaaloobaya laakiin caadada haddii loo celiyo un ilaa ficli riba ribadii inuu sameeyey isagoon xalaashan ilan waa dembi weynuune khuluudku wuxuu noqonayaa khuluudun duuna khuluudo waa almuktu awiil waa ku raagayaa laakiin ku waari maayo waa laga soo saari ilan gaal maahe waa muslim eh alla waxau ihi yamxaqu llaahu ilaahay waxa uu baabi'inayaa aribaa ribada ilaahay waa baabi'inaya wa yurbi ilaahay waa ziyaadinayaa asadaqaati sadaqooyinkana ilaahay waa ziyaadinayaa oo waa barakaynayaa tanna waa u baabi'inayaa wallaahu alle laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin gaalnimo badane dhammaantii alla ma jecla ahiimin oo dembi badan ina aladiina kuwa aamanuu rumeeye wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaashan wanaagsan oo waaqaamuu oogay asalaata salaada oogay oo waaatawu zakaata zakadana siiyey saaxiibkeedii mutaystay lahum waxay leeyihiin ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisaay ku leeyihiin oo walaa khawfan cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min aribaa in kuntum muminiin yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey ibnu mascuud waxau yidhi uu yidhi aayadi ma jirto ilaa waxaan ogahay halkay kusoo degtay iyo waxay kusoo degtay iyo goortay soo degtay waxau ihi idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu fa arcihaa samcak fainamaa huwa khayrun tu'maru bihi aw sharun tunhaa canhu waxau ihi markaad maqasho ilaahay oo kuugu yeedhayay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey u dheg raarici oo dareenkaaga usoo jeedi waayo ama waa khayr lagu farayo ama waa shar lagu diidayo had iyo jeerna yaa ayuha aladiina aamanuu amar baa ka dambeeya ama nahyi marka iimaankaagu wuxuu keensanayaa inaad amarkana qaadato dee nahyigana ka tagto waa min muqtadayaati aliimaani walawaasimi ittaqu llah amar baa maanta ka dambeeya alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey ow ittaqu llaha ilaahay ka cabsada oo wadaruu ka taga maa baqiya wixii hadhay huwa maagu min aribaa ribada xaal uu ka mid ahaaday oo ka xaalee damiirkaas ama wadaruu ka taga maa kii baqiya hadhay huwa maagu minkaasoo baaqigaasoo min aribaa ribada ka mid ahaaday yacni wixii ribada ka hadhay isaga taga in kuntum hadda ahaateen muminiina kuwa muminiin ah alla waxau ihi fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa samayn oydaan ribo isaga hadhin fa-danuu waxaad ogaataan bixarbin dagaal dagaalkaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa in tubtum haddaad toobad keentaan oo ka soo noqotaan ribada falakum waxaa leedihiin ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasamaalkoodii baa leedihiin oo wixii xoola idiin maqnaa raasamaalka ka qaata lafihii ama asalka uun ka qaado wixii dulsaari zaaidana isaga tag alla waxau ihi laa tadlimuuna xaal aydaan waxba dulminayn idinku oo ziyaado iyo xaq aydaan lahayn aydaan qaadanayn walaa tudlamuuna xaal aan idinkana laydin dulminayn oo xaq aad leedihiin aan laydinka duudsiyeyn oon laydin diiday alla waxau ihi wain kaana duu cusratin wain kaana kaanada taama haddii laga dhigo marfuuc bay ku kaaftoontaa oo mansuubka way ka maarantaa markaa waxaa lagu macneeyaa ficil laazima macnihi oo wain kaana duu cusratin ay wain xadara duu cusratin mid culays iyo adayg u saaxiiba oo daymaysan oo faqri u saaxiibihi hadduu soo xaadiruu yimaado ama hadduu xasilo wain xasala ama wain wujida duu cusra haddii la helo mid culays iyo adayg dhaqaale u saaxiib oo daymaysan hee fanadiratun ay facala daa'ini kii daynta bixiyey ee daynta ku lahaa korkiisa waxa waajib ku ah nadiratun sugid u sugo ilaa maysara ay ilaalyasaar ilaa intay uga fududaanayso inuu xoolo helo kan daymaysane madyuunka ah wa an tasadaquu inaad sadaqadaysataan oo iskaba cafisaan oo ku sadaqadaysataan ayaa khayrun lakum idin khayr badan khayruntu waa khabarka mubtadaha waxa weeyaan wa an tasadaquu masderka ficilka laga dhalaaliyo ayaa ayaa mubtada ah oo wa an tasadaquu ay wa tasaduqukum sadaqadaysigiinna ayaa khayrun waa sidii wa an tasuumuu ayaa khayrun ay wa sawmukum khayrun alla waxau ihi inaad sadaqadaysataanba idin ayaana idinka khayr badan dee inaad waxa weeyaan dayntii ka doontaan in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa garanaya wataquu ka cabsada yowma maalin ka baqa horey inoo soo martay wataquu yowman markaa yoom kasta dee darafnimo iyo mafcuulu fiihi ma aha ee yoomkani waa mafcuulu bihi waayo laftiisaa laga cabsanaya oo cabsidu ku dhacaysaa ee dhexdiisa cabsidu ma dhacayso ila imika haddaad tiraa sumtu yowma alkhamiisi waa daraf oo waa mafcuulu fiihi ilan soomku maalinta dhexdeeduu dhacay mafcuulu fiihi saasaa loo yidhaha darafka laakiin imika yowmantan cabsidu ma maalintan dhexdeeda cabsadaa laleeyahay waaba qiyaamihii qiyaamana dee cabsi ma jirto way soo dhammaatay waa lagu kala tego xisaabunbaa taalla laakiin maantaa loo jeedaa maalinkaa ka baqa markaa taqwada iyo cabsidu nafsal yowm bay ku dhacaysaa ee dhexdiisa ma dhacayso horena way noo soo martay marka wattaquu ka baqa oo iska jira oo wiqaayo samaysta aad xaaraanta isaga xakamaysaan khayrkana aad ku samaysaan wattaquu ka cabsada yowman maalin ka baqa maalinkaasoo turjacuuna laydiin celinayo fiihi yoomka dhexdiisa ila allah ilaahay xaggiisa laydiin celinayo marka jumladuna waa wasfi ilan waa jumlo nakiro daba dhacday waa lagu sifaynaya raabidkuna waa fiihi damiirka yoomka u noqonaya uma tuwafaa dabeed waxaa loo oofinayaa kullu nafsin naf walba waxaa loo dhammaystirayaa maa kasabad waxay shaqaysatay walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyey oo yacni waxa hum loogu celiya nafsadu waaba mufrade dee kulludaa cumuumka laga fahmay oo jamiica anufuus ama jamiica alanfus ayay ku dhacaysaa naf oo dhan kullu nafsin haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga waramay in rabbi laga boqo lagana toobad keeno ribada haddii sidaa la samayn waayo waxa alla uu yidhi waxaad ogaataan dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa xaggooda ka ahaaday fadanuu bixarbin nakirada xarbi la nakireeyey waxay faa'iideynaysaa tafkhiim iyo weyneyn oo maqaasida wax loo nakireeyo waxaa ka mid a tacdiim iyo weyneyn marka waa dagaal weyn oo culus dee dagaal ilaahay kugu soo qaadayna maba sahlana marka horeba oo waa weyn yaho waa culus yahay waxaa barakada markaa mujtamacaadka u diiday waxa weeye dee waa mujtamacaad alle iyo rasuulkiisii dagaal kula jira oo mucaamalaadkoodii riba ay ka buuxdo ilaahay markaa wuxuu yihi ogaada dagaal fadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih waxay culimmadu halkaa ka qaateen xaakimka muslimiinta u talinaya haddii mujtamac mujtamacaadka ka mid ay diidaan inay ribadii ka hadhaan oy ku adkaystaan oy xalaashadaan xaq wuxuu leeyahy inuu kula diriruu kula dagaalamo ilaa ay ka soo noqonayaan oo fadanuu ayay culimmada qaar ka qaateen bixarbin min allahi wa rasuulih ilan xaakimku waxa uu fulinayaa amarka alle iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuuna macnaha haddii la toobad keeno dee raasamaalkii unbaa la qaadanaya dulsaarkii waa la iska daynayaa waxa alla uu sheegay haddii qof uu daymoobo wuxuu ku bixiyana uu waayo halkaa waxa yaalla waajib iyo sunne waajibka yaallaa waxa weeyi fa nadiratun ilaa maysara waa waajibe sunno ma aha oo ruuxii madyuunka ahaa wuxuu isaga bixiye hadduu waayo kii daa-inka ahaayee daynta ku lahaa waxa ku waajibtay cunaha inuu iska laalaadiyo ma ahee inuu iska daayo sugo ilaa intuu helayo waa waajib waxa sunno ah iyadu waajib maahee wa an tasadaquu khayrun lakum inuu uba saamaxuu iska dhaafo waa sunne waanay fadli badan tahay haddii se aan u dhaafayn waajibku waxa weeyi inuu iska sugo intuu wahelayo wattaquu yowma turjacuuna fiihi ila allah aayadda waxa weeyaan bacdu saxaaba waxay sheegeen aakhiru maa nazla min alqur'aan inay aayaddan ahayd wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah saxaabada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya aakhiru maa nazalad waxay ahayd aayat riba maaha aayaddan taqwadee waa ta ribada oo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min ariba saxaabada qaarkoodna waxay yidhahdeen aakhiru maa nazala waxay ahayd aayat dayn aayadda ugu dheerey noo soo socotay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin bara ibnu caazibna waxau yihi sida saxiixeynka ku sugan maye aakhiru maa nazala min alqur'aani waxay ahayd aayadda suuratu nisaa ugu dambaysa ee yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayadda miiraadka ayaa ahayd qur-aankii yani wax soo dego qur-aanka ka mid a tii ugu dambeysay culimmadu waxay ku kulmiyeen oo ku jamciyeen saddexda aayadood ee hore aayadda ribada iyo aayadda taqwada iyo aayadda daynta saddexda aayadoodba waa aakhiru maa nazla min alqur'aan way isku xigaan waa idinka arkaya marka waxay yidhahdeen isma diidayaanoo saddexdaa aayadood waxay ka mid ahaayeen qur-aankii ugu dambeeye soo dega aayaddan kale suuratu nisaa ugu dambaysay baraa ibnu caasib uu sheegayna waxay ku fasireen oo ay ku jamciyeen oo ay yidhaahdeen iyadu aayaddaasi waa aakhiru maa nazala fi lfaraa'id wax faraa-id ku soo dega tii ugu dambaysay ahayd marka aakhiriyada aayadda suuratu nisaa waa aakhiriya muqayada waa aakhirnimo ku qaydan wixii faraaid ku saabsan oo waa aakhiru maa nazla fi lfaraaid saddexdan aayadoodna aakhirnimadoodu waa aakhiriya mulaqa oo qur-aan oo dhan waa kuwii ugu dambeeyey marka isma diidayaanoo saddexdanaa ugu dambeeyey qur-aanka oo dhan aayadda suuratu nisa ay ku dhammaanaysaana faraaid wax kusoo degay ugu dambeysay sidaasay isku waafaqaysaa oo anay isku diiday alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyay itaquu llaha alla ka cabsada oo wadaruu ka taga maa baqiya wixii hadhay huwa maaga oo min aribaa ribada xaggeeda ka ahaaday ama wadaruu ka taga maa kii baqiya hadhay huwa maagu min aribaa ribada xaal uu ka mid ahaaday wixii ribada ka hadhay isaga taga in kuntum haddaa ahaateen muminiina kuwa muminiin ah fain lam tafcaluu haddaydaan sidaas samayn fadanuu waxaad ogaataan bixarbin dagaal min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo warasuulihi rasuulkiisa wain tubtum haddaad toobad keentaan oo ribadii ka hadhaan oo kasoo noqotaanna falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiina raasa maalkoodiibaa idiin sugnaaday ee zaa'idka iyo dulsaarka iska daaya laa tadlimuuna xaal aydaan idinku wax dulmiyeyn oo waxaydaan lahayn aydaan qaadanayn walaa tudlamuuna xaal aan idinkana laydin dulmiyeyn oo waxaad lahaydeen aan laydiin diideyn oo nin walba xaqiisa unu qaadanayo alla waxau ihi wain kaana duu cusra haddii la helo mid daymaysan oo culays iyo faqri u saaxiib ah waa kaanada taan baynu ka dhignay markaa haddii naaqiso laga dhigana dee khabar usoo qadaro waxaad tidhaahdaa wain kaana hadduu ahaaday duu cusratin faqri iyo adayg mid u saaxiib oo daynsani min huramaa'ikum kuwiina daymaysan hadduu ka mid yahay yacnii kuwiina daymoobay hadduu ka mid noqdo mid culays iyo faqri u saaxiib oon iska bixin karayn hee fanadiratun ay falwaajibu cala daa'ini kii wax daymiyey waajibka saarani waxa weeye nadiratun sugid u sugo ilaa maysara ilaa intay uga fududaana see uu xoole ka helayo wa an tasadaquu inaad ku sadaqadaysataan oo uba dhaaftaan ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa garanaya wattaquu ka cabsada yowman maalin maalinkaasoo turjacuuna laydiin celinayo fiihi yoomka dhexdiisa ila allah ilaahay xaggiisa laydiin celinayo uma tuwafaa dabeed loo oofinayo kullu nafsin naf dhammaanteed loo dhammaystirayo maa kasabat waxay shaqaysatay shar iyo khayrba in khayran fa khayr wa in sharan fa shar walxaalna loo dhammaystirayo hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyay idaa tadaayantum markaad kala daynsataan bidaynin dayn markaad isdaymisaan ilaa ajalin ilaa muddo markaad wax isdaymisaan muddadaasoo musaman la magacaabay faktubuuhu hu oo daynkiiyo qora oo wal yaktub ha qoro baynakum dhexdiinana kaatibun mid wax qoraa bilcadli cadaalad ha ku qoro iyo garsoor ama walyaktub ha qoro baynakum dhexdiina kaatibun mid wax qoraa ha qoro kaatibkaasoo bilcadli cadaalad ku sugan oo walaa ya-ba yaanu diidin kaatibun qoraa mid wax qoraa yuu diidin an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu allah sidii alla u baray qoraalka iyo kitaabada inuu u qoro yaanu diidin markaa kaafta tashbiiheedii baynu u daynay waxaa kaloo noqon kartaa tacliil oo walaa ya'ba kaatibun an yaktuba mid wax qoraayuu diidin inuu qoro kamaa callamahu اllah ay litacliimi illaahi iyaah barista alla uu baray darteed haw yaanu u diidin inuu qoree ha qoro oo macnaha waxa weeye dee nicmadan qoraalkee alla uu siiyey yaanu ka gaaloobin oo aanu ka kufriyne ilaahay ha ku mahadiyo ma haddana waxa ka mid a wixii qoraalkeeda laga dalbo inuu qoro ila ilaahay baa baray callama alinsaana maa lam yaclam falyaktub ha qoro dayntii oo walyumlil ha yeedhiyo alladii kii calayhi korkiisa uu ahaa alxaqu xaqu kii gashiga ama xaqa lagu lahaa ee daymaysnaa dayntii isagu ha yeedhiyo ha yidhaahdo waxaa iyo waxaasaa laygu leeyahay qor intaasaa laygu leeyahay walyataqi illaaha kaa waxa weeyaan daymaysan ee yeedhinaya allaha ka boqo allihii rabbahu rabbigii ahaa waynu ku bayaaminay ama ka bedel oo walyataqi illaaha allaha ka boqo rabbahu rabbigii ha ka boqo oo walaa yabkhasi yaanu ka nuqsaaminin minhu xaqa lagu leeyahay shay a waxba yuu ka dhimin fain kaana hadduu ahaaday alladii kii calayhi korkiisa uu ahaaday alxaqu xaqu kii xaqa ama dayntu ay saarayd hadduu yahay safiihan mid maangaaba ama caqli liita oo caqligiisu uu daciif yahay safiihu qofka aan waxa weeyaan rashiidka ahayn in caqligiisu ku filayn in xoolihiisa u tashan karin ama maxjuurka ah ee tasarufka iyo taladaba laga xidhay ilan xoolihii buu baabi'inayaa caqli ku filan haddaanu lahayn ama waalanba ama ha waalaado ama caqligiisu daciif ha noqdo qof aan caqli ku filan lahayn haddaba kii daynta lagu lahaa hadduu yahay safiihan kaa waxa weeyaan caqligiisu uu daciifka yahay ee maangaabka ah aw daciifan ama mid taag daran hadduu yaho dee ilmo yaroo caruuroo sabiya oo aan tashan karayn uu yahay aw laa yastaiicu ama aanu karaynba an yumilla inuu yeedhiyo huwa isagu oo ama xanuunsanayaba ama afkiiba aan garanayn oo aanay isafgaranayn isaga iyo karaaniga wax qoraya hee falyumlil ha yeedhiyo weliyuhu mas-uulkiisa ugu xigaa ha yeedhiyo bilcadli cadaaladna ha ku yeedhiyo macnaha qofkii haddii maanic ku qumo u diidayo isagu inuu yeedhiyo oo kii geshiga ama daynta lagu lahaa dee ama uu yahay qof safiiha oo caqligiisu aanu ku filayn ama daciifa oo ilmo yar ah ama aan karaynba inuu hadlo hadduu yahay dee kii u xigay ee mas-uulkiisa ahaa isagu ha yeedhiyo wixii lagu lahaa wastashhiduu markhaati gashada shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiina ka mid ah fain lam yakuunaa haddaanay ahaanin labadii markhaati rajulayni laba nin fa rajulun waxaad u soo qadartaa falmustashhadu ka la markhaati gashanaya ilan khabarka mubtade waa in loo soo qadare falmustashhadu ka la markhaati gashanayaa laba nin haddii la waayo rajulun nin weeyaan iyo wamra'ataani laba haweena oo u dhigma halkii ninka booskii ninka laba haweenaa gelaya kuwaasoo minman kuwii ka mid ah ninkaa iyo labada haweenkaoo ka mid ah minman tardowna kuwaad raalli ka tihiin oo min ashuhadaa'i markhaatiyada ka mid ah macnaha waa cuduul inay yihiin waa cadligii mid aan waxba iska dhowrayn oo faasiqa oo runtiiyo beentu isagu mid tahay dee markhaati geli maayo markaa kuwo aad raalli ka tihiin oo wanaagsan oo cadaalad lagu yaqaano waa inay ahaadaan ridaha sidaasaa looga jeedaa minman tardowna min ashuhadaa'i hadduuse yahay dee faasiq odhanayo ku dhaaro ku dhiman mayside waxa weeyaan dee isagu markhaati kuu geli maayo an tadila lian tadila waa tacliilkii waxaad usoo qadartaa tacadud nisaa haweenkaasi waxay u tiroobeen oo laba ay u noqdeen ninkaa ka soo horjeeda ninkaa muqaabilkiisa laba haweeno waxaa looga dhigay hee an tadila lian tadila inay ilowdo darteed ixdaahumaa labadii haween labadii haweenka ahaa midkood inay ilowdo oo fa tudakira dabeed ay xasuusiso ixdaahumaa midkoodii xasuusnayd alukhraa tii kale ilowday ay xasuusiso macnaha waxaa haweenkii laba looga dhigay si midkood markay ilowdo tii kale u xasuusiso waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay nuqsaanu lcaqli in caqligoodu nuqsaani ku jirtaa rasuulku ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku waxa uu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli alxaazimi min ixdaa kunna maan arag kuwa caqligooda iyo diintoodaba ay nuqsaani ku jirto oo haddana ka tagsiin og oo ka bedeli og ninka ragga ugu caqliga iyo adayga badan caqligiisa ka bedeli og haweenka oo macnaha diintooda nuqsaan baa ku jirta oo midkood markay dee waxa weeyaan caadadu ku dhacdo ama ay waxa weeyaan umusho dee muddo intaa leeg bay joogaysaa oo laa tasuumu walaa tusalli aanay tukanayn soomayna waa nuqsaan xaggii diinta ah oo la dheer yahay ilan salaada iyo soomkii waa iimaaniyo diine nuqsaanta xagga caqligana waxaa rasuulku ku tilmaamo uu yidhi midkood dee markhaatigoodu halkii nin waxaa u dhigmaya laba haweena oo mid keliya ma qaabili karto waayo middii inay ilowdo ayaa looga baqayaa haddaba waxay culimmadu isweydiiyeen an tadilla maxaa loogu cileeyey tacadudka dumarka ee loo yidhi inay ilowdo darteed ma waxaa la doonayaa inay ilowdo maqsuudku ma ilowga may maaha maqsuudku ilowga oo maqsuudku waxa weeye altadkiir waa xasuusinta fatudakirada laakiin waxaa la yidhi waa min tanziili sababi mowqica almusabab sababkii oo ilowgana waa antadille eh ayaa waxaa la dhigay maqaamkii musababka oo tudakirada ah marka waa min tanziili sababi mawdica almusabab marka waxa la doonaye muraadkiihi waa inay xasuusiso fatudakirada weeyi maaha antadilada laakiin maadaama ixtimaal ay tahoo laga baqa qabo inay ilowdo ayaa waxaa laga dhigay ilowgii sababta tadkiirka u ahaa kaanamaa ilowga in loo jeedo oo kale oo isagu muraad yahay mana aha ilowgu muraad ee muraadku waa tadkiirka marka sababtii oo ilowga ah ayaa waxaa la dhigay meeshii musababka oo tadkiirka ah marka culimmadu waxay yidhaahdeen in loo qadaro lianlaa tadilla si aanay u ilaabin sida culimmada qaarkood ku fasiraan ama la yidhaha makhaafata an tadilla cabsi laga qabo inay ilowdo tafsiirkaasi waa qalad waayo hadalka alle in ilaahay cabsi lagu tacliiliyo loogu sababeeyo cabsi cabsi laga qabo inay ilowdo khawf ilaahay dee laguma tilmaamo marka lianlaa haddii la yidhaahdana fa tudakirada lafteeda nafyigii baa lagu cadfayaa oo falianlaa tudakira macno ansaxayn baa ka soo baxaya si aanay u xasuusin marka labadaa macnoba faasid buu noqonayaa saxduna waxa weeye tacliilka anta dilada in loo daayo lana yidhaahdo sababtii ayaa la dhigay mowqicii musababka alla waxau ihi walaa yaabayay diidin ashuhadaa kuwii markhaatiyadaah ayaanay diidin idaa maa ducuu marka loogu yeedho markhaatigii dacwada waxaa soo gelaya altaxamulu waaladaa taxamulku waa marka markhaatigii la gelaye la ogaanayo adaaguna waa marka la furayo labadiiba dacwadu waa soo gelaysaa oo haddii loogu yeedho war arrintaa markhaati ka noqda hadiidina mara ka noqo haddii isagoo ogaa la yidhaha markhaatiga furna yaanu diidina ha furo marka altaxamul waaladaa labadaba waa soo gelaysaa alla waxau ihi walaa tasamuu haka daalina an taktubuuhu hu oo daynkiya inaad qortaan sagiiran xaal uu yahay kii yar aw kabiiran ama xaal uu yahay kii weyn ilaa ajalihi ilaa muddadiisa ha ka daalina oo ha yaraysanina inaad qortaan dayntii ha yaraato ama ha badnaato sida loogu dadaalayo xuquuqda dadka in la kala dhowro onay dayacmin bal eeg alla waxau ihi daalikum arrinkiina ah in dayntii la qoro ha yaraato ama ha weynaatee ayaa aqsadu u cadaalad badan cinda allaahi ilaahay agtiisa oo wa aqwamu una toosnaan badan lishahaada xagga markhaatiga oo wa adnaa ugu dhowaansha badan allaa tartaabu inaydaan shakiin talow maxaa laygu lahaa ma intanay ahayd dee waabay qorantahe eeg weyaan diiwaanka ilaa an takuuna istinaha munqatic ka dhigo waxaa tiraa ilaa an takuuna laakiin ha yeeshee an takuuna inay ahaato hiya tijaarada ama baayac mushtarigu tijaaratan inay ganacsi noqoto ama baayac mushtari tijaaradaasoo xaadiratan goobjoog oo xaadir ah taasoo tudiiruunahaa aada isku wareejinaysaan baynakum dhexdiinna falaysa calaykum korkiinna muu ahaanin junaaxun dembi allaa taktubuuhaa fee allaa taktubuuhaa inaydaan qorin laakiin haddii ay tahay tijaaro iyo baayac mushtari xaadir ah oo lacagtii aad siinasa baayaca mushtarigiina alaabtii badeecadii uu qaadanayo oo labaduba ay xaadir yihiin waa adoo suuqii taga oo lacagtaadiina sita oo lacagtiina u dhiibaya qofka iibinaya alaabtiina qaadanaya markay labaduba sidaa xaadir u yihiin ee hoo iyo hoo ay tahay dee waxba in la qoraa daruuri ma aha laakiin qoraalku wuxuu muhim yahay marka dayn wakti leh laysdayminayo laleeyahay waktigaa ku keen alla waxa uu yihi waashhiduu markhaati gashada cid idaa tabaayactum markaa wax kala iibsanaysaan waxyaabaha waaweyn guryaha beeraha caqaaraadka waaweyn markhaati u sameeya amarku waxaa la yidhi waa lilirshaadi laa lilwujuub waa irshaad laynagu hanooninayo oo la jeclaysto mustaxabe waajib ma aha oo markhaati la-aan iibku waa ansaxaya walaa yudaara iyaan la dhibin oon la dhibaatayn kaatibun mid wax qora iyo walaa shahiidun mid markhaati toona yaan la dhibin ama walaa yudaara yuu dhibin kaatibun mid wax qora iyo walaa shahiidun mid markhaati toona oo yudaara waxaa la yidhi musame iyo majhuul labadaba waa laga macnayn karaa yaan la dhibin iyo yuu dhibin labadaba waa laga macnayn karaa haddiise la godo walaa yudaaru la yidhaahdo waxay noqonaysaa nafyi oo dhibi maayo haddii la kor dhabana waa nahyi oo yaanu dhibin wain tafcaluu haddii aada samaysaan idraarkaas damiirka waxaad u celisaa waxa weeyaan waa idraarka haddaad samaysaan wain tafcaluu haddaad samaysaan ay hada alidraar yacni waawljamaaca faacilo damiir ka noqon maaye laakiin waxaad soo qadaraysaa wain tafcaluu ay ilidraara aw ilmudaara haddii aad samaysaan dhibaatadaa oo kaatibkii la dhigo karaanigii la dhibo ama markhaatigii fainahu waxaad u celisaa idraarka ama mudaarada fainahu idraarka iyo dhibistaasi fusuuqun faasiqnimo weeyi bikum idinka idinku sugan wataquu llah ilaahay ka cabsooda wayucallimukum allaahu ilaahay waxbuu idin barayaa halkan shardi iyo jawaab iskuma aha oo haddii shardi iyo jawaab ay isku tahay wowda inta la jaro ayaa yucallimtu waxay noqon lahayd jawaabu alab oo waxaa la odhan lahaa wataqu llaaha alla ka baqa yucallimkum ullah waxbuu idin bari eh marka waxay isku noqon lahayd dee waxa weeyaan jawaabu alabkaasi jawaab u noqon lahayd laakiin iminka waa jumlo istinaafiye ahoo wayucallimukum ullaahu jawaab ma aha ee waa jumlo hor loo la bilaabanayo oo macnuhu wuxuu noqonayaa wayucallimukum ullaahu ilaahay waxbuu idin bari wuxuu doono inuu idin baro oo cilmiga naafic iyo wanaagga iyo diinta ah marka lagama qaadanaya halkan sida dadka qaarkood ku fasiraan tacliimta inay ka dhalanayso taqwadaas waayo waxay sidaa noqon lahayd hadday isku yihiin jawaab iyo alab ayaa la odhan lahaa taqwaday ka sababoobaysaa tacliimtu laakiin waxaa laga qaadanayaa taqwadu cilmi inay sabab u tahay aayaadka kale shardiyadu ay ku caddahay oo yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaaha yajcal lakum furqaanan taasay ku caddahay oo shardigii iyo jawaabkiiba ku jira haddaad alla ka baqdaan hee yajcal lakum furqaanan wuxuu idiin yeelayaa waxaad xaq iyo baatilka ku kala saartaan oo cilmigii naafica ahaa marka aayaddaas ayay ku caddahay taqwadu inay sabab cilmiga u tahay tanse kuma cadda oo waa jumlo istinaafiye ahoo taa hore ka madax bannaan wallaahu alla bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi aayadan waxaa la yidhaha waa aayat dayn waana awalu aayatin fi lqur'aan waa aayadda qur-aanka ugu dheer macnaha ugu weynaynu aayaddan ka qaadanaynaa waxa weeyi tawhiiqu dayn اlmuajal biاlkitaabati wاlishhaad daynka muajalka ah ee waxa weeyaan la mudeeyey ilan dayntu marna waa maftuux marna waa muajal mar waa maftuuxo qofka waxbaad dayminaysaa adigoon muddoba u qaban taa waxba dee kitaaba iyo shahaadatona looma baahna goortaa doontaad u keenaysaa waqtiba laguma qaban waadse ku dadaalaysaa inaad daynta iska guddo laakiin daynta muajalka ee muddo mucayana loo qabtay waa in la qoro markhaatina loo sameeyo taa muajalka ah taasa aayaddu ka waramaysa aad baana loo adkeeyey oo in markhaatina loo sameeyo maragna loo sameeyo la qoro waa lagu celceliyey sababta loogu celceliyena waxa weeye xuquuqda dadka in la dhowro oonay dayacmin marka islaamku xuquuqda dadka sidaasuu u ilaaliyay si aanay u kala dayacminoo aanu xaqoodu u kala gelin dadka dhexdoodu aanu u dayacmin haddii daynku aanu laakiin muajal ahayn waynu sheegnay inaan loo baahnayn ila alkitaaba walishaad waxaa kaloo ku sugan wujuub lcadli fi lkitaaba walishaad inay waajib tahay in cadaalad markhaatigana lagu galo oo cuduul la noqdo shuhadadu ay noqdaan cadaaladna wax lagu qoro waxaa kaloo ku sugan aayadda xurmat lidraari bilkatibi washahiid inay xaaraan tahay karaanigii wax qorayey iyo kii markhaatiga furayey dee in waxa weeyaan la dhibaateeyo ama luuq inta loo galo wax la yeelo ama dhibaato lasoo gaadhsiiyo ma banaana waxaa aayadda lagu gebagabeeyey taqwa allah in ilaahay laga boqo subxaanahu wa tacaala marka aayatu dayn maqsuudka ugu weynay ka warramaysaa intaas weeyi alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay idaa tadaayantum markaad kala daynsataan bidaynin dayn ilaa ajalin ilaa muddana aad kala daynsataan muddadaasoo musaman la magacaabay oo wakhti go-an aad dayn ku kala qaadataan faktubuuhu dayntii qora oo wal yaktub ha qoro beynakum dhexdiinna kaatibun mid wax qoraa bilcadli cadaaladna ha ku qoro oo walaa yaba yuu diidin kaatibun mid wax qoraa an yaktuba inuu u qoro kamaa callamahu llah sidii alla waxu baray ee cadaaladda ahayd inuu u qoro yaanu diidin falyaktub ha qoro kaatibkaasi oo walyumlil ha yeedhiyo alladii kii calayhi korkiisa u ahaaday alxaqu xaqu kii deynta lagu lahaa isagu ha yeedhiyo deyntii lagu lahaa oo walyattaqi llaaha ilaahay ha ka cabsoodo allihii rabbahu rabbigii ahaa ama walyataqi illaah alla ha ka boqo rabbahu rabbigii ha ka boqo oo walaa yabkhas yaanu ka dhimin minhu deyntaa lagu leeyahay shay a waxba fain kaana hadduu ahaaday alladii kii calayhi korkiisa uu ahaaday alxaqu xaqu ee deynta lagu lahaa safiihan mid caqligiisu uu daran yahuu daciif yahay oo iska maangaaboon caqli buuxoo ku filan lahayn hadduu yahay amaba uu waalan yahoo dee maskaxdiisu aanay taanba ahayn aw daciifan ama mid taag daran oo daciifoo sabi oo kale ah hadduu yahay aw laa yastatiicu ama aanu karaynba an yumilla inuu yeedhiyo huwa isagu oo aanu hadli karaynba ama afkii aanu garanayn falyumlil markaa ha yeedhiyo waliyuhu ka ugu xigee mas-uulka ka ihi ha yeedhiyo bilcadli cadaaladna ha ku yeedhiyo wixii lagu lahaa wastashhiduu markhaati gashada shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiinni ka mid ah fain lam yakuunaa haddaanay labadii markhaati ahaanin rajulayni laba nin farajulun ay falmustashhadu ka la markhaati gashanayaa rajulu nin weeyi iyo wamra'ataani laba haween ah oo minman kuwii ka mid a tardowna aada raallida ka ahaydeen oo min ashuhadaa'i markhaatiyada ka mid ah haddii laba nin la waayo waxa markhaati gelaya nin iyo laba haweenah oo labada haween ayaa halka ninkii la waayay booskiisa gelaya oo u dhigma minman tardawna min ashuhadaa'ina waa kuwo cuduul ah oo raalli laga yahay oon fusaaq ahayn tacadud nisaa haweenku waxay u tiroobeen oy u bateen ama ay laba u noqdeen an tadila lian tadila inay ilowdo darteed ixdaahumaa midkood oo fa tudakira dabeed ay xasuusiso ixdaahumaa midkoodii xasuusnayd alukhraa tii kale ilowday macnaha iyo maqsuudkuna waxa weeyi ilowgu maaha maqsuude waa in sababta ilowgu markay dhacdo xasuusintii ay dhacdo xasuustaa muraadoo maqsuuda ee ilowgu maqsuud ma aha walaa yaba yaanay diidin ashuhadaau kuwii markhaatiyada ahaa idaa maa ducuu marka loogu yeedho inay markhaati furaan ama ay markhaati galaan walaa tasamuu haka daalina an taktubuuhu hu oo dayntiia inaa qortaan sagiiran xaaluu yahay daynku kii yar aw kabiiran ama xaaluu yahay mid weyn ilaa ajalihi ilaa muddadiisa la magacaabay inaa qortaan ha ka daalina daalikum arrinkiinaas oo dayntii inaad qortaan ah ayaa aqsadu u cadaalad badan cinda allah ilaahay agtiisa oo wa aqwamu u toosnaan badan lishahaada markhaatiga oo wa adnaa ugu dhowaansho badan allaa tartaabu inaydaan shakiin ilaa an takuuna inaad inay ahaato mooyaane markii hore waxaynu ka dhignay istitnaa munqatic mutasilna waa laga dhigi karaa oo macnaha dayntii waa inaad qortaan ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane tijaaradu iyo baayac mushtarkiiyo waxaa la kala iibsanayaa inuu ahaado mooye oo hiyada ku asturan takuunu tijaarada ama baycay u noqonaysa waxa la kala iibsanayo ama ganacsiga laftiisa markaa dayntii qora ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane hiya tijaaradii ama baayac mushtarigii tijaaratan tijaaro inay ahaato mooyaane ganacsi ama baayac mushtar baayac mushtarkaasoo xaadiratan xaadir ah oo jooga kaasoo yani tijaarada xaadirka ahoo tudiiruunahaa aada isku wareejinaysaan baynakum dhexdiinna oo qofkii badeecadda lahaana qiimihii aada ku wareejinayso kii waxa weeyaan badeecadda lahaana badeecaddii uu kugu wareejinayo yacni kii badeecadda lahaana dee qiimihii buu qaadanaya qofkii wax iibsanayana lacagtii waxaan ujeedaa alaabtii uu iibsaday ayaa u qaadanayaa oo macnaha waxa weeyaan dee way isku wareejinayaan qiimihii iyo badeecaddii midba mid buu qaadanaya ilaa an takuuna tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum inay ahaato tijaaro xaadir ah oo dhexdiinna aada isku wareejinaysaan oo kala qaadanaysaan mooyaane oo falayse may ahaanin calaykum korkiinna markaa junaaxun dembi idinkama saara allaa taktubuuha fii allaa taktubuuhaa ha oo tijaaradiiya inaydaan qorin oo iska daysaan kuma dembaabaysaan wa ashhiduu markhaatigeliya oo cid markhaati gashada idaa tabaayactum markaa wax kala iibsanaysaan walaa yudaara yaan la dhibaataynin kaatibun qoraa wax qorayey qoraa wax qoraya yaan la dhibin walaa shahiidun mid markhaatiyana yaan la dhibin wain tafcaluu haddaad samaysaan ayilidraara dhibaatayntaa haddaad samaysaan oo dhibtaan kaatibkii ama shahiidkii fa innahu idraarkaa iyo dhibaatayntaasi fusuuqun faasiqnimo weeyi bikum idinka idinku sugan waataquu llaaha ilaahay ka cabsada wa yucallimukum ullah ilaahay waxbuu idin barayaa wuxuu doono inuu idin baro wallaahu alle bikulli shayin shay walba caliimun kiu cilmi badan weeyi wallahu aclam